Waxaa ismaamulka Wajeer laga dareemayaa sicir barar ku yimid ganacsiga qaybihiisa kala duwan. Sicir bararkani ayaa loo aaneynayaa kadib markii shidaalka dalkani Kenya uu sare u kacay, iyadoo marqura raashinkii lagu daray beecii markii hore lagu iibin jiray.
raashinkii waxaa waaye koraas u kacay waxaan gadanaan laa nahnay me- haafkii maxaanku dhahaa burka hayo lix boqol u gajir hadda kun shilna sii maraa sideed boqol sagaal boqol aan ku gadanaa ta waxay oo dhan booshada burki saliidi wixii oo dhan waa gadan laanaa saan saan wax yeelaan ka seelaanaanay marka wixiina kor bay usii socdaan maadaama hadda soonkii uu fooda nagu soo haayo ee, sicir bararkan uu saan u yahay maaragtay maaragtay wax walba maaragtay cirkad ku shareereen ee, ummaddu waxaa maaragtay hata u baaqi lahay maaragtay inay maaragtay in la xariisa u fiiriyaan dad yaraa iska jirto oo iska danjar oo maaragtay wax goyni karin soonkana maaragtay barakadiisu uu leeyahay insha allah xag ilaahina waxaan ka rajayn doonaa maaragtay inay alaabahan kulli isurfuri doonaan
sixir bararka waa jiraa waxaan gadlaanaa nahan intiin markaan soomayn aan gadan jirnay ma gadan karna runtii cad saliidaan gadan karin subagaan gadan karin waxaan gadan karin raashiinka inta meel waxoo la cunaay Raashinka gadan jirta waad gun leeyihiin.
wax aan gadan karna male sida runtii wax aan gadan karna male hadda welwelkaayn waxaa waa maxaad ku soomaysiin soolaana ma joogi kartiin ma maqlaysaa Haye maxaad ugu baaqaysaan madaxda?
ma
herbararka qudaarta haddaan ka warramo Ee, maanta waxaa la joogaa taariikhda labaatan iyo toddobo bishii saddexaad bishii koowaad loorka fiyaasiga kun iyo siddeed boqolaa la kala siisanay xabadda kabashka waxaa la siisanay marmar konton shilin basasha kiiladii waxay ahayd toddobaatan shilin Ee, ma aragtaay haddana maanta waxay maraysaa jawaanta fiyaasiga saddex kun iyo shan boqol waa markaas yeelo laga keeno qof kale markuu sii ganayo afar kun shilin xabadda kabashka waa boqol iyo konton marka aad soo qaadanayso waa boqol iyo soddon shilin basasha kiilada waxaa waaye boqol iyo afartan shilin marka aad soo qaadanayso waa boqol iyo labaatan shilin marka yaanyada ka- sida oo kale iyadana waa hadda waa shan kun oo shilin kareedkii marka hore wuxuu ahay saddex kun iyo shan boqol saa aawadeed saasaan dhib ugu qabnaa zayd ay u qaaleen kolley annaga dadka markaan weydiinay waxay nagu dhaheen doolarkana kor buu u kacay ee shidaalkana kor buu u kacay labadaas oo kor u wada kaceen ayaa ka imaaday inay maaragtaa wax walba kor u kacaan mooye lama gadana dadka saliidi ah maacuunta waxaana loo gadanayn dadka saliidi saliidi lagu dalacanaya kilix baa bas lix kun oo shilin martay marka qof asiga wuxuu cunaya garan waaya muxuu horta maacuun adeegana aan wax gadan laakiin ramadaani hore waxaa loo adeegan jiray waa loo dabaaldegi jiray si aad caadi aan eena maacuunta iyo wax walba loo gadan jiray hadda laakiin nin wax ku weydiinaya iyo nin wax ku wareysanaya ma laha maanta waxaa waaye dhib weyn baa magaalada countiga wajeer naga haysata haddaan nahna dadka beecmishtirka oo ku shaqaysana suuqajinga dhibkaa waxaa ka mid ah annaga waxa wax ammaanta aan goyn karna male xagga hooseelada haddaan u tagno alaabta qaali baa tagtay haddaan sokorta kaaga waramo laba kun iyo shan boqolaa la siinayaa saliidii maxay tobanlaa waxaa la siinaya saddex kun oo shilin ah, bariis waxaa la siinaya saddex kun oo shilin Gudoomiyaha ganacsatada Wajeer ayaa ka hadlay waxaa sicir bararka ku keenay raashinka isagoo sheegay in beecii hore loogu iibin jiray raashinka noocyadiisa qaar xilligan ay aad uga sare mareen taasoo ay ugu horreyso saliidda oo boqolkiiba sagaashan lagu daray beecii hore loogu iibin jiray.
aniga oo ah maxamed cabdi ee, gudoomiyaha guddiga ganacsatada wajeer waxaan idiin sheegayaa wariyaalka waxaan u sheegayaa sicir bararka horta waxa uu qof keeni maaha wuxuu shakhsi keeni maaha wuxuu ganacsiga keenina maaha laakiin waa sicir barar mino lahay ka dhacay oo caalamka aan isla wada qabno waaya khaasatan anaga laakiin abaaro badan baana soo maray dhibaatooyin badan ayaa jireen marka shacabka aad bay maarata u liiteen allah naga soo bixiya abaarta horta ilahay baan baryaynaa subxaana wa tacaala inuu ilahay abaarta naga soo bixiyo abaarta intaa jirta cariiri ma dhammaanaya taas qodobkaas ayaan u dhahay sicir bararka ee, kenya uu ka jira caalamkan waa ka jira Ee, wax badanna waan ka hadalnay laakiin ilaahay baan maslaxa ka sugaynaa iyo isbedel inuusa keeno bisha ramadaan hadda foodayna ugu soo haysaa dadkii hadda badi masaakiin ay u badan yihiin Ee, marka waxaan un dhihi lahaa ee, sicir bararka minalahi uu ka imaaday annaga ma keenin ganacsatana ma ay keenin ilaahay horta ha noo soo qaboojiyo marka hore maxaad ka hadli kartaa waay soo mombasa oo de- ay ku taalla dekedda ay warshadda ku taalla oo saliidda lagu sameeya bobko qiimahay maanta ay ku bixinayeen mid jeer camal waaye qofkii soo qaada transportkii ayaa dheeri ku sii noqonaya markaan maciishadda marka waa un sii soconaysaa ilaahay ha noo soo dejiyaan leena taas markii hore bal wixii aad ku geli jirteen bariiska sokorta iyo hadda sida uu yahay saliida bal finance saliidda bilihii la soo dhaafay mar shan boqol ay soo martay mar lix boqol ay soo martay haddana caagii saddex lahay kun shilin waay kii toban lahay hadda saddex kun iyo saddex boqol nairobi ka jara wajeer saddex boqol saddex kun aan gedaynaa ugu dambayntiina waxa ay baaq u soo jeediyeen shacabka iyo ganacsatada wajeer madaxda ismaamulkani in ay bulshada soo garab istaagto maadaama sicir berar aad u ballaaran laga dareemayo wajeer dadka danyarta ahna ay xilligan qaarkoodu aysan heli karin in ay iibsadaan raashiinka qutul duruuriga waxaan u joodinayaa baaq aan u joodinaya siyaasiyiinta mar hore ama ka hadlay laakiin waxaan hadda ugu darayaa inay maslaxada ummadda ay fiiriyaan ilaahayna ay ka baqaan dowladda iyo madaxda waxaan ka codsanaynaa sixir bararka haa dejiyaana dadka masaakiinta dadka isku tabar lama aha nin wa- nin maxaanku dhaha aanba saaki afkiisiba saa xaalishiis u saaxdiba afkiisiba ku barya oo ku soo toosi ooba tarbartiisiba inta tahay aa laga yaabaa inuu jira walaalaheenna walaalaheenna dhammaanteena inaga xitaa iga soo qaad waxay nooga baahan yihiin garab istaag wakhtigaas aan joogno wakhti ramalaan ah oo dhaqaalihiina yaraada ramalaanna soo socdaa la joogaa waxaan baaq uu dirayaa dadka inay soo gaaraan wixii ay heli karaan dadka wallaahi waxaan u jeedinaa maadaama dadkii dhib uu jiro dadkii ay iska rafaadsan yihiin xoolihii ka dhammaatay wadanka shaqo ay jirin madaxda waxaan ugu baaqaa waxaa xitaa ay baabuurada boqolka baabuur ay ku kireynayeen inay dadkooda dib intay u fiiriyaan ay ugu gadaan ramadaanka waxay rabaan ay siiyaan masaakiinta ay aruuriyaan si kastaba ha noqotee sicir bararkani ayaa guud ahaan laga dareemayaa dalka iyadoo dadka danyartana xilligani aad loogu cabsi qabo maadaama bisha barakaysan ee ramadaanka ay foodda inagu soo hayso waxaana mas-uuliyiinta loogu baaqay inay soo garab istaagaan bulshada cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer